munaasabadan oo lagu abaalmarinayay todobaiyo labaatan arday oo kaalmaha hore ka galay imtixaanka sanad dugsiyeedka sanadka laba kun labaatan iyo laba laba kun labaatan iyo saddex ee dugsiga hoose dhexe ee xargoble ayaa lagu qabtay degmada qardho ee gobolka karkaar waxaana munaasabada ka qeyb galay bahda waxbarashada qardho waalidiin iyo xildhibaanada golaha deegaanka degmada qardho maamulaha iskuulka xargoble caasho oo muuse iyo maamula ku-xigeenka iskuulka faarax cabdulaahi faarax ayaa sharaxay muhiimada ay munaasabadan u qabteen waxaa maanta farxad weyn inoo ah oo maaragtay aynu ku naaloonaynaa inaan maanta halkan aynu ku qabanay xaflad aynu u qabanay ardada kaalmaha galay oo dugsiga xorgobleh kuwaasoo maaragtay kaalmaha koow iyo laba iyo saddex kala galay iyo kuwa ayagana suugaanta kaalmo ku galay gabayo iyo buraanburo iyo waalidiin ayagana shahaadooyin la siin doono oo waalidiintaas ayagana ay ku mutaysteen barbaarin toosan oo lagu tababaray barbaarintaas oo ah afartan waalid waxaan u taaganahay maanta inaan u mahad celiyo dhammaan waalidkii nagala soo qayb galay ardaydii kaalmaha galay iyo xildhibaanadii golaha deegaanka ee halakan lagu doortay iskuol xorgoble brimary ischool doorashadoodu ay ka dhacday cododka badan aan ku siinay oo maanta wakhtigooda noo soo ajiibay iyana inaan u mahad celinno dhammaan saxaafiyiinta barnaamijka qiimaha badanna wuxuu ahaa barnaamij loogu talagalay ardayda inaan ku abaalmarino xildhibaan caasho qadar iyo xildhibaan hodan oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee qardho ayaa ku bogaadiyey waalidiinta iyo macalimiinta iskuulka xargoble sida ay ardada ugu dhiirigelinayaan dadaalkooda waxbarasho wax aad loogu farxo lana dhiirigeliyo taas waxay u ahaanaysaa ardaygii inuusan sugin sanadkoo kaamila ama uusan sugin labadii sano oo mar ama tobankii sano oo mar uu sugo teermo walbaba ardaydii kaalinta gashay abaalmarintooda khaaska ah uu sugo fishana taasina waxay siinaysaa inuu termi to termi anaga ardaynimo soo marnay inuu u tartamo inuu hadhowtaan jaa'isayn kuwa qaadana ka mid noqdo ama mar labaad uu qaato taasina waa mahad kaloo ilaahay lagu mahad celiyo maanta farxad gooniya aniga ii tahayo macalimmadaydii inaan ag joogo oo iskoolay maamulo ka tahay aan joogo farxad gooniya ii tamaan caasho runtii abaalkeed ma gudi karno maamulka iskuulka sida heer salada leh oo u soo agaasimay xafladdan una dhiiri gelinayo ardaydiisa kaalimaha gashay runtii waa wax lagu farxo waxaana farxadii ah inaan ka soo qayb galo intaas kadib waxaan aad u bogaadinayaa waalidiinta heerkan soo gaarsiiyey ardaydan quruxda badan